bismillaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhowaada warka subax qodobadan saaka idii haynana waxaa ka mid ah wasaaradda kaluumeysiga soomaaliya oo war ka soo saartay kaluumeysiga sharcidarrada ah ee dalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka oo muqdisho kulan kula yeeshay wasiirada cadaaladda iyo dastuurka dowlad goboleedyada wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo la kulmay danjiraha jamhuuriyadda shacabka ama shacabka shiinaha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo daliyaha guud ee ciidamada admis oo yeeshay kulan looga hadlay arrimaha amniga maamulkaasi madaxweynaha kenya william ruuto oo xildhibaan aadan barre ducaale u magacaabay wasiirka difaaca dalkaasi ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha oo sheegay inay wadaan dadaalo gargaar loogu raadinayo dadka abaaraysan iyo boqor salmaan oo wiilkiisa u magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka sacuudiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo forj internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trij iyo forj balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalada ee sebtembar sannada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warkeena subax markaana waxaad u diyaargaroodaan iyagii oo dhammaystiran aynu ku bilownaya wasaaradda kaluumeysiga soomaaliya ayaa war ka soo saartay kaluumeysiga sharci darrada ah ee dalka sida warkaan ugu dheereynayo horyaheyna cabdinasir tayfu wasaaradda kaluumeysiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee kheyraadka badda ayaa waxa ay soo bandhigtay bayaan ku saabsan ilaalinta kheyraadka nool ee badda ku jira wasaaradda oo ka mas-uula beliya kheyraadka badaha ayaa waxa ay soo kala digniin adag ee u dirtay cid walba oo si sharci daraha u kaluumeysanaysa baddeena waxayna soo saartay qodobada soo socda kow sida waqow dastuurka kumeelgaarka qodobkiisa afartan afaraad ee heshiiskii baydhabo ee labadii februaari labadii februari ee sanadkii laba kun sideed iyo tobankii iyo heshiiskii addis ababa labaiyo labaatankii maarso laba kun sagaal iyo toban wasaaradda kaluumeysiga kheyraadka badda waxa ay mudnaanta kuwaad siinaysaa sidii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda ay u wadaagi lahaayeen wax soo saarka kheyraadka kalluunka qodobka labaad sida uu qabo sharciga kaluumeysiga soomaaliyeed l r saddex iyo labaatan kun sagaal boqol sideetan iyo shantii qodobkiisa afraad wasaaradda kaluumeysiga kheyraadka badda dowladda federaalka waxay u taagan tahay sidii loo horumarin lahaa kheyraadka nool ee baddeena ku jira iyo sidii markaasi ummadda soomaaliyeed ay ugu faa-ideysan laheyd qodobka saddexaad ee wasaaradda soo saartay waxaa kamid a sida uu qoobi jiray sharciga kaluumeysiga l r saddex iyo labaatan kun sagaal boqol sideetan shantii qodobkiisa lixaad farqihiisa koowaad wasaaradda waxay dhiirigelinaysaa kaluumeystada sidii kor loogu qaadi lahaa loona horumarin lahaa xirfad xirfadooda iyo sidoo markaasi qalabkooda kaluumeysi lana hordhigayo suuq geyntiisa gudaha iyo dibaddaba qodobka afaraad si uu qabo sharciga kaluumeysiga qodobka labiyo tobnaad farqihiisa shanaad wasaaradda kaluumeysiga kheyraadka badda waxay ilaalinaysaa kheyraadka nool ee baddeena ku jira inaa markaasi inaan markaasi lagu qaadin si sharci darro ah oo aan waafaqsaneyn xeerka kaluumeysiga dalka qodobka qodobka ah shanaad ee kan ugu dambeeyana sida uu qabo sharciga kaluumeysiga soomaaliyeedda ilaa saddex iyo labaatan kun sagaal boqol sideed shantii qodobkii saddexaada wasaaradda kaluumeysiga kheyraadka badda waxay xoojinaysaa oo dhiirigelinaysaa kaluumeysadaha shisheeye inay markaasi ka kaluumeystaan badaheenna si waafaqsan xeerka kaluumeysiga xeerarka caalamiga ee markaasi la isku raacsan yahay iyo heshiisyadii markaasi beedhabo ee lagu gaaray labadii februaayo laba kun sideed iyo toban iyo magaalada adis ababa saddex labaiyo labaatanka maarso laba kun sagaal iyo tobanna wasaaradda kaluumeysiga digniinta iyo bayaan kasoo baxay ayaa ku soo-aadaya iyadoo markaasi muddooyinkii ugu dambeeyey la arkayay in markaasi dowlada shisheeye markaasi ay ka kaluumeysanayeen xeebaha soomaaliya kuwa oo markaasi lagu tilmaamina ahayn si sharci darraa markaas in ay u kaluumeysanayeen
maxsaned cabdinaasir wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan kula yeeshay muqdisho wasiirada cadaaladaha dowlad goboleedyada dalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa muqdisho kulan kula yeeshay wasiirada cadaaladda iyo dastuurka ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya kulanka oo casho ahaa ayaa aad loogu falanqeeyey horumarinta wadashaqeynta ka dhexeysa labada heer ee wasaaradaha dastuurka iyo cadaaladda derderkelinta qorshaha qeybta diirka dastuurka hirkelinta hanaanka cadaaladeed loo siman yahay oo bulshada u horseeda garsoor hufan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa caddeeyey in iyada oo la fulinayo aragtida madaxweynaha ee soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah iyo barnaamijyo xukuumadda dankaran ama dan qaran inay muhiim ay tahay in xirnaanta wasaaradaha maadaama wadashaqayntu ay tahay xiriirka ama diirka koowaad ee guusha wasiirada dowlad goboleedyada ee shirka ka qayb galay oo wasiirka uga mahad celiyey qabashada kulankan muhiimka ah ayaa ballan qaaday wada shaqayn buuxda si loogu guuleysto hirgelinta qorshahood ama qorshayaasha hortebinta leh si qaybta ama qeybta diirka dastuurka loo derdergeliyo looguna saldhigo cadaalad sal adag oo horseeta horumar ama horumar bulsho kulankan ayaa qeyb ka ah shirar joogto ah oo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud uu la yeeshay ama la yeelan dhammaan dhinacyada wadashaqayntu kala dhexeyso si logsi loogu kolxaaro taabada ama taabagelinta qorshayaasha qaran ee wasaaradiisu ay xilka u saaran tahay dhinaca kalena wasiirka ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay danjiraha shiinaha ama danjiraha shacabka shiinaha wasiirka ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana waxa uu muqdisho kulankaasi kula yeeshay danjiraha jamhuuriyadda shacabka shiinaha wasiirka iyo safiirka ayaa ka sheekeystay dhinacyada ay ka wada shaqeyn karaan labada dhinac iyadoo laooiyadoo loo soo marayo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkeena oo u xilsaaran hagidda taageerada caalamiga ah dhinacyada xoogga la saaray waxaa ka mid ahaa arrimaha la xiriira horumarinta ciyaaraha iyadoo wasiirku uu safiirka shiinaha uu ka codsaday inay wax ka dhisaan tuulada ciyaaraha muqdisho oo qeybaheeda kubadda cagta midda ama midda miiska layliska iyo dabaasho ay aad u dayacan yihiin waqti xaadirkan maadaama shiinuhu uu ka mid ahaa dalalkii dhisay markii hore garoonka duulada ciyaaraha ee muqdisho safiirka shiinaha ayaa ballan qaaday inay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka gacan siinayaan arrimaha la xiriira horumarinta isboortiska oo ay ku jiraan deeqo waxbarasho oo ciyaaraha ku saabsan dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa waxa uu kulan la yeeshay taliyaha guud ee ciidamada admis kulankaasi oo laga hadlay arimahaama arrimo la xiriira amniga maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe iyo taliyaha guud ee ciidamada admis ayaa yeeshay kulan looga hadlay arrimaha amniga howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo sida la isaga xoreyn lahaa xoojinta howlgallada al-shabaab looga saarayo deegaanada ay weli ay kaga sugan yihiin maamulka hirshabeelle madaxweynaha ayaa la wadaagay daliska admis in doorka muuqda ay ku yeesheen howlgallada al-shabaab looga saarayo deegaanada hirshabeelle waxauna intaa raaciyey in hadda wixii ka dambeeya loo wada istaagayo sidii deegaanada maamulkiisa looga saari lahaa dagaalimayaasha al-shabaab deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo kalgaduud ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal ugu dhex marayey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo maalmihii lasoo dhaafay lasoo warinayay in deegaano dhowr ah al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda boqor salmaan ayaa wiilkiisa waxa uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka sacuudi carabiya boqorka sacuudiga ah boqor salmaan bin cabdilcasiis ayaa wiilkiisa ahna dhaxal sugaha maxamed bin salmaan waxaa uu magacaabay ra-iisul wasaaraha boqortooyada halka wiilkiisa labaad ee amiir khaalid uu u magacaabay wasiirka kaashaandhiga sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday madaxtooyada daladii shalay isku shaandhayntan ayaa wiil kale oo lagu magacaabo amiir cabdilcasiis bin salmaan waxaa looga dhigay wasiirka tamarta sida boqorka da-da ah uu ku yiri wareegtada boqortooyada oo ay baayisay wakaalada wararka ee s b a loo soo gaabiyo wasiirka arrimaha dibadda amiir faysal bin farhaan al sa-uud wasiirka maaliyadda maxamed al jadaan iyo wasiirka maalgashiga khaalid al faadil ayaa kusoo noqday boosaskooda sida ay muujinayso wareegtada taladii soo baxday guud ahaan dhegeystayaal wanaaginta warkiis waxnimo aad saaga kala socoteen raadiha dalsan muqdisho
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel